barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadiyo xasan guni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nawaaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaaraha anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga doorka roona waxaa ka mid ah barcelona oo ku dhaqaaqday saxiixa john casic sobolsay oo cabsi weyn ka muujiyey imaanshaha florian sawit agaasimaha barcelona oo u duulay in uu dhammaystiro heshiiska nico williams federico jaisa oo caqabada ku noqday qorshaha ane slot dhegeystayaal qodobadaasi ku kale xiise badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha oo diyaar garooba
barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab badan haloo tumo barbaarti la soo xulay rutan loogu baaqee bulshayahay ragiyo dumaacab wahagaagan ku bilaabay kooxda barcelona ayaa si rasmi ah u xaqiijisay saxiixa john kasia oo ay kala soo wareegeen kooxda dariskooda ah ee esbanyola barcelona ayaa bixisay lacagta lagu burburin karayo qandaraaskiisa oo ah shan iyo labaatan milyan iyaga oo si toos ah lacagta uga diray xafiisyada laliga taasoo la micno ah in aysan wax wadahadal ah la yeelan sbanyol kasia ayaa barcelona u saxiixay heshiis lix sano ah sidaa ay kooxda xaqiijisay john kasia ayaa la filayaa inuu noqdo golhayaha koowaad ee kooxda barcelona xilli ciyaareedka soo socda isagoo kaydka dhigi doono magandresta stegen taageerayaasha manchester city ah ayaa ku baaqay in kooxda ay si rasmi ah u iibiso clyn kyle wolka ee xagaagan kadib warbixin cusub oo ku saabsan halka uu difaacaasi u wareegi karo walka oo soddon iyo shan jir ah ayaa ka tagay manchester city bishii janaayo isagoo si muran dhalisay amaah uga biiray ac milan bixitaankiisa ayaa ka mid ayaa yimid wakhti adag ah oo kooxda beb guardiola ay la daala dhacaysay dhaawacyo iyo hoos u dhaca dhanka ciyaartaha taageerayaasha city ayaa rumaysan in taariikhda woolka ee kooxda ay dhaawacantay sababa la xiriira habka uu ku baxay xilli kooxda ay si daran ugu baahnayd ciyaartooy iyo hadaladii uu jeediyey markii uu baxay kadib inkasta oo heshiiska amaahda ah ee similan ah uu watay ikhtiyaar iibsasho ah haddana kooxda reer talyaaniye ayaa haatan la rumaysan yahay in aysan doonaynin in ay si buuxda ula wareegaan wolka gaar ahaan kadib magacaabista allegri ee uu noqday tababaraha cusub daafaca arsenal william slipper ayaa si cadda u muujiyey in kooxda uu ka tirsan yahay ay si buuxda uga diyaargaroobayso in ay ku tartanto hanashada koobaba xilli ciyaareedka cusub isagoo dib u milicsanaya xilli ciyaareedkii hore slipper waxauu sheegay in kooxda wax badan ka baratay qaladaadkii hore slipper oo door muhiim ah ka ciyaaray xoojinta daafaca arsenal wuxuu sheegay in iskuduubnida iskuduubnida ay tahay furaha guusha hadalkiisa wuxuu muujinayaa kalsooni iyo go'aan adag oo ka dhex muuqda ciyaartoyda kooxda dhanka kale ciyaaryahanka qadka dhexe liverpool ee sublsai ayaa si cad u sheegay inuusan si fudud uga tanaasuli doonin booskiisa xilliha ay sii kordhayaan wararka sheegaya in kooxda ay dhimaysay heshiis boqol iyo konton milyan ah oo lagu keenay florence wits iyadoo la filayo in wits uu ku soo biiro kooxda xagaagan waxaa la isweydiinayaa booska ah sublsae uu safka koowaad ka galayo hase yeeshee xidiga reer hungari ayaa si geesinimo leh uga hadlay arrintaasi inta lagu guda jiray xafladda ay qabanqaabiyeen wakiiladiisa dhammaadka xilli ciyaaraad xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay dhanka kale liverpool ayaa wajahaysa caqabada cusub oo suuqa kala iibsiga xagaagan kadib markii ahay garabka weerarka ee reer itali ee federico jaiza uu muujiyey rabitaankiisa ah in uu ka tago anfield si uu u helo waqti ciyaareed joogto ah xilli ciyaareedka soo socda inkastoo xiriir wanaagsan ah kala dhexeeyo tababarayaasha iyo saaxiibadiisa kooxda haddana fursadaha kooban ee uu ka helay shaxda koowaad ayaa ku riixaysa jaisa inuu raadsado koox uu ku ciyaaro uu ka ciyaaro door muuqda iyadoo ay jirto tartan xoogan ah oo ka jira boosaska weerarka saxafiga lagu kalsoon yahay fabrazio romano ayaa shaaciyay in jaisa uu liverpool kusoo biiray xagaagii hore uu weli xisaynayo in uu dib uga laabto sire e isagoo talyaaniga ah u arko meesha uu doorbidayo haddii uu ka tago premier leaga dhanka kale thomas batty ayaa ugu dambeyn ka hadlay wararka sheegaya inuu ka tagayo arsenal iyadoo la isla dhexmarayo in martin zubamendi loo keenay si uu u bedelo booskiisa xidiga xulka qaranka ghana ayaa ku biiray ganas shan sano ka hor isagoo kaga yimid atletic madrid lacag dhan konton milyan inta uu joogay kooxda waqooyiga london batty wuxuu door muhiim ah kalaha ku lahaa qorshayaasha kala duwan ee tababare michael arteta isagoo noqday lafdhabarka khadka dhexe laakiin kow iyo soddon sano jirkan qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa horaantii juun wuxuuna hadda yahay ciyaaryahan xor ah oo la hadli kara koox kasta oo xiisaynaysa arsenal waxay toddobaadkii hore xaqiijisay in weli wadahadallo ay kula jiraan batty iyagoo rajaha ka qaba in ay heshiisa gaaban la gaaraan si uu kooxda u sii joogo
dhanka kale thomas batey ayaa ugu dambeyna ka hadlay wararka sheegaya inuu ka tagayo arsenal iyadoo la isla dhex marayo in martin zubamendi loo keenay si uu u bedelo booskiisa xidiga xulka qaranka ghana ayaa ku biiray ghanas shan sano ka hor isagoo kaga yimid atletic madrid lacag dhan konton milyan inta uu joogay kooxda waqooyiga london batey wuxuu door muhiim ah kalaha ku lahaa qorshayaasha kala duwan ee tababare michael arteta isagoo noqday lafdhabarka khadka dhexe laakiin kow iyo soddon sano jirkan qandaraaskiisa wuxuu dhacayaa horaantii juun wuxuuna hadda yahay ciyaaryahan xor ah oo la hadli kara koox kasta oo xiiseynaysa arsenaal waxay toddobaadkii hore xaqiijisay in weli wadahadallo ay kula jiraan batey iyagoo rajaha ka qaba inay heshiis ah gaabanna la gaaraan si uu kooxda usii joogo wahagaag dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyo hasan guni haatanna kusoo dhowaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta in ka badan laba iyo toban naadi sidoo kaletana waayihiisa ciyaareed wuxuu kubadda cagta ku jira ku dhawaad sagaal iyo toban sano waxaa u suuro gashay in ka badan laba boqol oo guul shabaq inuu gaarsiiyo qofkan ka hadleyna shaksi kalena waa lejendiga caanka ee faransiiska lagu magacaaba nicolas anelka kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan waayihiisa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid a ciyaartooyda caalamka dhanka weerarka ugu khatarsan haddaba waa kuma nicolas anelka anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisao dhammaystiran waa nicolas sabistin anelka wuxuu dhashay afar iyo tobankii maarso kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka faransiiska dhanka dabcan nambarka sagaalaad kaga ciyaaro sidoo kalena wuxuu u ciyaaray qaar ka mid a kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin baris san german arsenal real madrid liverpool manchester city chelsea yuventus iyo kooxo kaleeto sidoo kalena waxaa u suuro gashay xulka faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan lixdan iyo sagaal kulan asigoo kula guuleystay koobkii euro laba kun iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii ahaa fifa confederation scup ee sanadii laba kun iyo koodii la ciyaaray wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah markii aan firina bilowga noloshiisa iyo soo kale shakhsiyadda nicolas anelka wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan lejesne ee ka tirsan dhankaasi gudaha faransiiska qoyskiisa ama waalidiintiisa waxay kasoo jiraan jasiiradda loo yaqaana martinigo oo ku taal dhankaasi bariga karabiyaanka sanadii kun sagaal boqol toddobaatan afartii ayay dabcan gudaha faransiiska imaadeen anelka sida u diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha faransiiska sidoo kale daawadayaasha qiimabada waxaa u diiwaan gashan hooyadiisina aheed xoghaya ka aheed dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha faransiiska markii la fiiriya nicolas anelka waxaa la dhasheen laba wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid a kuwaasoo lagu kala magacaabo kalowd anelka iyo sidoo kale diidir anelka shakhsiyadda analka intaas kuma eka waxaan soo qaadan karnaa waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo biljamka ah magaceeda uu yahay barbara towsa taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreografic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhiga aflaanta lamaanahan waxaa u joogaan laba wiil oo lagu kala magacaabo kay analka oo dhasha sanadii laba kun iyo sideedii iyo wiil lagu magacaabo kaahil analka oo dhasha sanadii labadii kun nicolas analka markii si hoos usii fiirino diintiisa dabcan uu haysta ninkan waa diinta islaamka sida haatan diiwaan gashan waxauu dabcan analka shaaca ka qaaday asigoo lix iyo toban jir ah inuu qaatay diinta islaamka oo muslim noqday sidoo kaleetana waxaa diiwaan gashan sky sport daawacday in sanadii laba kun afartii mar uu tegay gudaha united arab emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay sidoo kalena u qaata magaca cabdulsalaam bilaal inkastoo inta badan uu ku caanbaxay nicolas anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay sidaa darteed marka anelka waxaa la cadeeyey asigana uu sheegay inuu dabcan diinta islaamka qaatay kuna xasilay markuu lix iyo toban jir ahay daawadayaasha qiimaha badan weeraryahankan faransiiska markii la fiiriya socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabo sanadii kun sagaal boqol sagaashiyo lixdii kooxda baris san german wuxuu kusoo gabagabeeyey sanadii laba kun iyo shan iyo toban kooxda lagu magacaabo mumbai city oo dabcan ka dhisan gudaha hindiya muddadaas uu kubadda cagta kusoo jira wuxuu ciyaaray lix boqol toddobaatan iyo kow kulan sidoo kalena wuxuu shabaqa gaarsiiyey laba boqol iyo toban gool xulka faransiiskana wuxuu ka tirsanaa intii u dhexeysay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ilaa laba kun iyo toban asigoo dabcan u ciyaaray lixdan iyo sagaal kulan wuxuu shabaqa gaarsiiyey afar iyo toban gool shakhsiyadiisa markii la fiiriya koobabka guuleysta waxaa qeybka english premier league inuu la qaado kooxda arsenal xilli caaradka sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo sideed isla waqtigaasna wuxuu la qaaday f a kaabka iyo sidoo kale f a community shield real madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada yurub sanadii labadii kun baris sanderman wuxuu la qaatay tartanka loo yaqaano intertota kaab sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda fanerbaji oo kula guuleystay horyaalka turkiga sanadkii laba kun iyo shan laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda chelsea asigoo kula guuleystay premier league sanadkii ah laba kun iyo toban f a cab wuxuu la qaaday laba kun iyo sagaal iyo laba kun iyo toban wuxuu sidoo kale la qaaday f a communi shild halka markuu chelsea joogana uu kaalinta labaad gala markay noqoto tartanka yuweba champions league oo laga qaaday sanadii laba kun iyo sideedii nicolas anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray italian saraada yuventus muddo kooban la joogay wuxuu kula guuleystay italian saraada xilli caaladkii laba kun iyo laba iyo toban iyo laba kun iyo saddex iyo toban sidaan ka dhawaajin xulka faransiiskan wuxuu la qaaday koobkii qaramada yurub ee sanadii labadii kun la qabtay iyo tartankii fifa confederation scup ee sanadii laba kun iyo koodii la ciyaaray anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxaa qeybkee markii la fiiriyay ninkan ku guuleystay gool-elinta english premier leaga ama waxaa loo yaqaana premier league golna boot xilli ciyaareedkii laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal sidoo kalena waxaa u diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaareed kala duwan kasoo muuqday kooxda ugu wanaagsan english premier leaga xilli ciyaareedka sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal iyo laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal anelka sidoo kalena hadda kahor wuxuu ku guuleystay ciyaaryaanka ugu wanaagsan english premier leaga dhalinyarada ah xilli caraadka sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal waa tahay haddii aan halkaasi ugu gudubno taariikhda ciyaaryahankaasi muslimka ah kooxda barcelona ayaa si buuxda ugu shaqaynaysa si ah ay u dhammaystirto saxiixa nico williams xagaagan xidigan oo laba iyo labaatan jir ah ayaa la sheegaya in uu doonaya in uu ku biiro kooxda reer catalania iyadoo durbadiiba kulan dhex maray agaasimaha barcelona ee deco iyo wakiilka ciyaaryahanka ee felix tenta warbixinna uu qoray sports ayaa sheegtay in deco lagu arkay garoonka diyaaradaha ee barcelona isagoo u safraya evisa waxaana la socday bajana iyo xubna ka tirsanna shaqaalaha farsamada ee kooxda waxaa la filayaa in ay mar kale la kulmaana tainta si ay u dhammaystiraanna arrimaha heshiiska guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi nooga barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha sangooni barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
barbaartii lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayradiyo duman sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo barbaartii lasoo xulay tartan loogu baaqay bulshaya hayradiyo duman
badan haloo tumo
sacab sacab sacab